aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay nabaddii oo magaalada timid aad iyo aad baan ugu farxay uma malinayn waxaan islahaa galab baad tegaysaa ama duur baad tegaysaa markaan haween arkay waa marka ugu horraysay aan kusoo degaayo garoonka aadan cadde aad baan ugu farxayaa soomaalina aad baan ugu ducaynayaa nabaddeeda iyo horumarkeeda aad baan u jeclahay inay horumarto horumarna ay gaarto aad baan ugu jeclahay mana filin inaanu haween kusoo degaayo aad baan ugu farxsanahay inaan kusoo dego aad farxadii aad aad u weyn baan dareemayay maxaa yeelay anigoo maanta ku faraxsanahay dadka ugu horreeyey maanta labaatan sanno muddo kadib kusoo degay haween oo farxaddaasi la qabsanayo shacabkii dawladdii kuwaas aad baan ugu farxsanahay farxaddaasi baa aad ii muuqatay farxaddaasi baan dareemayay garoonka aadan cadde international airport waa really waa international caawa waad arkaysiin wuxuu furan yahay subaxi six ilaa iyo habeenkii tobanka inkastoo laga soo degi karo wakhti alla wakhtigii la rabo laakiin shaqaalaha waxay available yihiin waxay diyaar inoo yihiin oo inoo joogaan airboortka ilaa iyo tobanka habeennimo diyaaradda commercialka ahayd hadda waad arkaysiin intaa la-eg ay soo degtay ayadoo laba boqol oo qof waddo ayay soo degtay haddana way ka duuli doontaa airboortka marka insha allah tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa diyaaradaha kalena inay ku dayan doonaan garoonkana wuu inoo furan yahay bilotka sidaad arkaysiin aad ka maqlayseen waa international standardkii oo dhan waan la kulannay intaana waa ka sii hagaajin doonaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shaqaalaha aeroboortka shirkadda favori immigrationka amisom boliiska iyo dhammaan niisa inta ka howlgashay aeroboortka dhammaan shaqaalaha oo idil ah suurageliyey arrintan madaxda qaranka oo inoo suurageliyey dhammaan ayaan u mahad celinaynaa waxaan ugu hambalyaynaynaa shacabka soomaaliyeed hadda kadib inay yeelan doo inay bixi karaan xilliga ay rabaan xilliga ay rabaan ay imaan doonaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo